munaasabaddan oo ah mid si heersan loo soo agaasimaya waxaa kasoo qaybgal mas-uuliyiin ka socotay galmudug gudoomiyaha degmada afar waaqo odayaasha dhaqanka ganacsato waalidiinta dhalaardada qalin jibinaysa iyo qaar ka mid ardada qalin jibinaysay maamulka dugsiga barashada qur-aanka kariimka ee diinta islaamka ee aflax sidoo kale waxaa ka qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo dhuqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaal ayaa u hambeliyey ardada ka qalin jibiysay dugsiga aflax waxa uu noogu mahad celiyey dadaalkoodii waalidiinta ku dadaalay waxbarashada ardaydan dhuqa ayaa ugu baaqay dulshada reer gaalkacyo inay xoojiyaan barashada culumta diiniga isagoona sheegay inay tahay midda furaha u ah aqoonta dhammaanteed
walaalayaal badan ayaa la barooyin marar hore oo badanna runtii waan xusnay munaasabadaha diiniga ah waa marti cidlanibaa ka muuqata munaasabadaha diiniga ah waxaa ka muuqata xafladahooda marka la dhigaya inay cidle yihiin oo marti ku yihiin degmada iyo gobolka arrintaas waa nasiib daro xafladaha kale marka la dhigayo waad aragteen sida hoolkan loo soo tacmiiro waa aragteen dadku siay u joogaan waa aragteen sida loo yimaado sabab wixii ugu khayrka badnaana waqtigana siin weyno oo madaxda soo xaadiro weydo bulshada qaybyada kala duwan imaan waayaan maxaa dhacay maxaa dhacay waxay tusinaysaa oo ay miisaan ka bixinaysaa in bulshada shaydaanku kala dirirayo goobaha khayrka shaydaanku inuu kala dirirayo bulshada goobaha khayrka taasayna tusinaysaa arrintaas waxaa rabaa inaan ku adkeeyo mar kale reer gaalkacyo walaalayaal wax ka qiimo badana usoo xaadiri lahaydeen wax ka qiimo badanoo ilmihiina bari lahaydeen qur-aanka kariimka ma jiro iyo cilmiga haba yaraatee maantay adduunyadii baa ka xoog badatay waa marka maadiga la eegaya iyo waxa kaloo la xiriira waxyaalaha dunawigaha aad iyo aad maanta kor lagu qaadayo xoog badan marka laakiin tani waa adduun iyo aakhira taama wey adduun iyo aakhira taama wey marka adduun iyo aakhira taama miyaan ka dooranayna adduunyo kale waxaan aniga ku talin lahaa oo naftayda ugu horeyso eheliyadda iyo waalidiinta iyo khiyaarta guud ahaan intay dhegaysan doonta intay dhegaysanaysa baan leeyahay war walaalayaalo ilaahay kalaamkiis aan kor yeelno waxay ahayd qof kaste ee reer gaalkacyo inuu subaca meesha ka soo gaara ka fadhiisto oday sheikh ganacsade siyaasi gabar qof kaste subaca meesha ka soo gaaro fadhiista ah uuna ku darsado tafsiirkii qur-aankana uu ku darsado masaajidda waagi hore hadda waa la wada soconnaa sida ay marka kitaabada la aqhray u camirnaan jireen iyo bulshadu sida ugu xirnay iyo sida loo fariisan jiray hadda waxaa muuqata xulaysyadii adduunyada inay saameeyeen dadka
ardadan dhammaysatay xidinta qur-aanka kariimka ayaa waxay kamid yihiin dufcadaha ka qalin jibisay dugsiga barashada qur-aanka kariimka ee diinta islaamka ee aflax ee magaalada gaalkacyo